بsم الlh بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى kitاab الxayض والاsتixاadaة min الmجتbى xaydka iyo istixaadada ayuu u kitaab yahay oo mujtabaha ka mid ah qaala baabu bad-i اlxaydi wahal yusama alxaydu nifaasan xaydka bilowgiisa cadayntiisii buu u baab yahay wahal yusama alxaydu xaydka ma lagu magacaabaa nifaasan nifaas ma lagu magacaabi karaa nusaqa qaar tarjamadaas ma qorayaan qaar ayaa qorayaan wbilisnaadi qaala ahbaranaa isxaaqu bnu ibraahim wahuwa ibnu raahuya qال أخبرnا سفyان عن cبدالرحمن بن الqاسم بن محمد بن أbي بكر الصديق عن أbيه عن cائشhaةa qاaلت خرجnaa mعa رasuuلi الlahi صلى اه عل وسلم nebiga ayaan la baxnay laa nuraa إlا الxaجa aanan arkaynin xaj maahe wax kale laa nuraa aanan arkaynin oo aanan yacnii malaynaynin wax kale aanan arkaynin ilaa xaj uun inaan xirana aan rabno maane ama aan xiranayno falamaa kunnaa bisarifa markaan sarif meesha layraa aan ahayn xidtu waan xayday fadakhala calaya rasuulu llahi sal ly slam nebigaa iisoo galay wa ana abkii anoo ooynayo faqaala wuxuu yidhi maa laki maxaa kuu sugnaaday oo lahaantaada ahaaday anafisti yacni ma hayshay ma umushay hadda lagama wado marka nifaaska in xayd lagu idlaaqi karo qultu waxaan idhi nacam haah qaala hada amrun katabahu allahu calaa banaati aadam kani waa arrin alla uu ku qoray kitaaba qadariya oo ugu qoray ahaan calaa banaati aadama aadam gabdhihiisa faqdii maa yaqdi alxaaju xaajiga wuxuu gudanayo gudo hayra an laa taduufii bilbeyt laakiin kacbada aadan dawaafeynin ayb marka xaydka in nifaas lagu idlaaqi karo muddada bay ku kala duwan yihiin oo hadda muddada nifaaska iyo muddada xaydka isku mid maaha inta kale laakiin axkaama waa iskaga mid xadiidkan marka waa soo marnay faahfaahintiisa inta badanba axaadiidta waa soo marnay oo hadda kitaabkan ku dhex jirto waxyar maaha qaala dikru اlاstixaadati waiqbaali اdami waidbaarihi istixaadada sheegitaankeeda wa iqbaali dami iyo dhiigga soo qaabilitaankiisa dhiigga xaydka wa idbaarihi iyo jeesashadiisa yani inuu yimaado inuu go-o dhiiggii xaydka markaa la fiiriyo qaala ahbaranaa cimraanu bnu yaziida wahuwa cimraanu bnu khalid bn yaziid alqurashiyu saduuqun rawaa lahu nasaa-iyu faqad qala xadaanaa ismaaciil bnu aismaaciil bnu cabdillaahi wahuwa bnu samaacata wahuwa ismaaciil bnu cabdillahi bni samaacata alcadawiy alramliy hiqat qadiimu lmowt rawaa lahu abu dawuud watirmidiy wanasaa-iyu qala xadaanaa alawsaaciyu qala xadaanii yaxya bnu saciidi wahuwa alansaariyu qala ahbaranii hishaamu bnu curwata ana faatimata binta qaysin can curwata ana faatimata binta qaysin min bani asadi quraysh ahayd annahaa atat rasuula llahi sal l slam nebigay u timid fadakarad waxay sheegtay annahaa tustaxaadu in la dhiig shubaayo fazacamad waxay sheegtay zacama bimacnaa qaalat baa laga wadaa annahu qaala lahaa inuu ku yidhi inamaa dalika cirqun kaagaasi waa xidid faidaa aqbalat ilxaydatu xaydku hadduu soo qaabilo fadaci salaata salaada ka tag oo idaa adbarad hadday jeesato faاqtasilii qubayso waqsilii canki dama dhiigga iska dhaq uma sallii dabadeedna tuko marka iqbaalu lxayd iyo idbaaru lxayd ayaa ku jira xadiidka marka haddii marka dhiiggu uu bisha oo dhan socdo fiiri marka hadduu xaydkii soo qaabilo ka joog dhiiggii xaydka haddii uu dhammaado qubayso dhiiggii iyo iska dhaq dabadeed tuko macnuhu marka xadiidkan wuxuu noqon karaa xujo tamyiizka in yacnii dhiiggii lagu kala sooci karo caadada oo labada dhiig ee midka xaydka iyo midka istixaadada waa la kala garan karaa waxaana lagu kala garan karaa thakhaanada lownka iyo yacni waxaa lagu garan karaa iyo riixda saddexdaas baa loo celin jiray وبه qال أخبرnا هiشhام بن عmاr qال xdثnا سهل بن hاشhم وهuوa سهل بن hاشhم بن بلال lا بأس bه rwى lh النسائي فqط qال xdثnا الأوزاعي عن الزهري عن cروة عن عائشhةa أن النبي صلى اه عل وسلم qال إdا أqبلت الxayضة xaydku haday haduu soo qaabilo oo waqtigiisii la gaaro amaba dhiigiisiiba la garanayo fadaci salaata salaada ka tag waidaa adbarat faqtasilii hadday jeesatana qubayso meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dhiigga xaydka salaad laguma tukan karo dhexdiisa laakiin damul istixaada isagu waa jiro salaadii waa lagu dhex tukanayaa wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa leythu can ibni shihaabin can curwata can caaishata qaalat istaftat umu xabiibata bintu jaxshin waxay jawaab ka dalabtay rasuul اllahi sal ly slam nebiga faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allah inii ustaxaadu aniga waa la i dhiig shubaa faqaala ina daliki cirqun kaasi waa xidid jiraday oo markaa dhiiggu uu ka imaanaya caafimaad ku imaan maayo faqtasilii qubayso goormaa la qubaysana waa marka uu midka xaydka loo aqoonsado ou go-o maxaana loogu aqoonsan karaa ima bitamyiizi wa ima bilcaadati ama caadadii iyo maalmihii waa soo faahfaahintiisa waa ka soo hadalnay fa kaanat taqtasilu cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda way qubayso jirtay marka salaad walba inay u qubaysato iyada unbaa dadaalkeeda oo ahaa ee nebigu ma amrin sala allahu calayhi wasalam laakiin weyse qaadka waa la amray oo watawada-i likulli salaatin ayuu yidhi qaala almarأaةu yakunu laha أyaamu macluumaة taxiiduhaa kula shahrin haweeneyda maalmo leh la yaqaano oo ay bil walba oo bil walba xaysho haweentii marka bil walbaa marbay caadadii ka imaadaa maalmo la yaqaanayna leedahay markaas ayaa waxaa dhacay caadadii ay ka wareertay dhiig unbaa iska socdo maalmihii la yaqaanay ee caadadeeda lana xusuusto in markaa loo celiyo marka macluumatun marka la leeyahay waxaa baxaayo inaan la aqoonin walidaalika fuqahada kutubta fiqhiga waxay yidhaahdaan haweenta hadday xayd heli jirtay caado ay kasoo dhigatay laakiin ay hilmaantay in kaanat yacni naasiyatan licaadatiha caadadeeda hadday hilmaantay oo aynan aqoonin ma lagu xisaabtami karo marka macluuma markuu hadda isagu leeyahay waa inaynan hilmaamin oo ay taqaano marka caado hore u jirtay oo ay taqaan iyaday u laabanaysaa markaan jiradu ay timid haddii laakiin caadadu iyo tamyiisku iskhilaafaaanna xaggee loo noqonayeena yacni dhiig dhiiggii sifadiisii ee sida lagu kala sooci karo iyo caadadii hore oo la xasuusto ayaa iskhilaafay caadadiina bisha aakhirkeeday ahaa jirtay hadda dhiiggan socdo bisha dhan wada socdana midka hore bisha horaanteeda kan socdo ayaa u eg dhiiggii xaydka oo madoow oo adag oo raa'ixa leh marka kee loo noqonayo marka tamyiiskaa loo noqonayo shaaficiyada agtooda cinda alxanaabilana maxaa loo noqonayo caadada ayb taasuu marka hadda rabaa wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leythu can yaziid bni abi xabiibin can jacfar bni rabiicata can ciraakin qutayba marka xadiidkan marna jacfar bnu rabiica ayuu dhahayey ayuu dhex gelinayey yaziid iyo ciraaq marna waa ka tegayey can curwata can caaishata qaalat ina uma xabiibata sa'lat rasuula اllahi sal ly slama nabigay su-aashay can dami dhiiga faqaalat caaishatu caaisha waxay tihi ra'aytu mirkanahaa baafkeeda ayaan arkay mal-aana isagoo buuxo daman min jihati damin xagga dhiig ahaan yacni baafkeedaan arkay dhiig markaa uu ka buuxo faqaala lahaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ku yidhi umkuthii nagaw oo joog salaada ka joog qadra maa kaanat taxbisuki xaydatuki inta xaydkaagu ay ku celin jirtay mar intii xaydkaaga uu ku celin jiray oo kale joog maxaa laga qaadanaya marka ayaamihii in loo laabto ayb uma اqtasilii dabadeed qubayso oo xaydkii ka qubayso kan kale marka ha u ictibaarinin xayd laakiin waxaa shardi ah dabcan waxaasoo dhan inay shan iyo toban maalmoodna ka yaraadaan maalin iyo habeenna ay ka bataan tamyiizka iyo marka la joogo haddii marka maalin iyo habeen uu ka yaryahay xayd looma xisaabi karo leanna aqalu lxaydba lama gaarinba weli shan iyo toban hadduu ka bato midka adag oo xaydka loo xisaabayana hadduu shan iyo toban maalmood dhaafana akarulxayd buu dhaafay ma la ictibaar ma yeelanayo wbihi qaala abaranaa bihi qutaybatu marat أkraa walam yadkur fiihi jacfar bna rabiica wabihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak qaala xadaanaa abu usama wahuwa xamaad bnu usamata qaala xadaanaa cubayd llahi bn cumar qaala akhbaranii naaficu can sulaymaana bni yasaari can umi salamata qaalat sأlat sa'lat imra'at inabiya sal l slama haweeney baa nabiga su-aashay qaalat waxay tihi inii ustaxaadu waa la idhiig shubaa falaa adhuru ma daahiroobo afa adacu salaata yani daahir ma noqdo say iyada la tahay yani waxay ka wadaa dhiig unbaa socdo ee salaada ma iskaga tagaa qaala laa maya buu yidhi walaakin dacii ka tag qadra tilka alayaami maalmahaas oo kale yani iyo walayaali iyo habeenada allatii kunti aada ahayd taxiidiina inaad xaydi jirtay fiihaa maalmaha dhexdooda uma iqtasilii qubayso wastadfirii dabadeed meesha dhiigga uu ka socdo cub oo gufee wasallii tuko marka hadde salaad walba inay u weyse qaadanaysa waa noo imaan doontaa wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can naaficin can sulaymaana bni yasaarin can umi salamata ana yacni imra'atan yani haweeney kaanad waxay ahayd tuhraaqu in la dhiig shubaayey addama dhiig kaanad waxay ahayd tuhraaqu waa la shubaayey oo yani maxaa la shuba addama yani dhiig ahaanta nacam dhiig ayaa laga shubaayey calaa cahdi rasuuli llahi sal ll slam waqtigii nebiga istaftat lahaa umu salamata umu salama u su-aal yani u jawaab dalabtay oo nebiga usoo fadwo weydiisay rasuul allahi sal l slam faqaala wuxuu yidhi litandur ha sugto cadada layaalii maalmihii cadadkooda walayaami iyo ayaamihii habeenadii iyo ayaamihii allatii kaanad ay ahayd taxiidu inay xaydayso min ashahri bisha qabla an yusiibahaa intuunan ku dhicin alladii asaabahaa wixii ku dhacay yacnii sidan hadda wareerkan ka hor maalmaheedii ha u laabato marka in caadada loo laaban karo wa faltatruki salaata salaada ha ka tagto qadra dalika kaagaas oo kale min ashahri bisha ka mid ah faidaa aa faidaa khallafat hadday tagto oy dhaafto dalika kaagaa faltaktasil ha qubaysato uma litastadfir bithawbi maro markaa yacni ha ku cubto ha ku gufayso hoos uma litusallii ha tukato uma litusallii ayuu ii dhigay laamka laamul amri waayo ficilku inuu majzuum ahaaday ahayd majzuum waa yahay ficilka laakiinse ishbaac ayaa ya-dan loo keenay litusallii waa lil ishbaac amase in la yidhaahdo luqa ayaaba sidaas ah asalku laakiin luqada macruufka litusallii waaye leanna maxaa yeelay waa in xarfu cillaha la jara waay xaalatu jasmu ila joogaye ayb waxdif alaaahuna taqdi xukman laazimahu dikru laqraa'i aqraa'dii ayuu u baabayahay sheegitaankeeda alaqraa' aqraa'du marka isaga wuxuu ku wadaa duhriga yacnii haweenta maalmaha ama xaydka kii uu ka wadaba labada waa ku keeni doonaa maalmaha marka aqraa'dii sheegitaankoodii qur'iga marka maxaa la dhahaa qar'igu marka xaydna waa lagu macneeyey duhrina waa lagu macneeyey caaisha iyo waxay ku macneeyeen iyo saxaabo badan zayd bnu thaabit duhri wاlmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru marka la leeyahay waxay ku macneeyeen ayaga duhri haddii duhri lagu macneeya marka haweentii la furo xaydka saddexaad marka la joogo waa guursa kartaa xaydkeeda saddexaad markay gasho leanna duhri baa lagu furay koow waa la tiriyey xayd baa yimid waa xaydkii koowaad waa ka dhaqatay duhri bay gashay xaydkii duhrigii labaad xayd baa ku dhacay waa xaydkii labaadaan joognaa waa ka dhaqatay duhri bay gashay kiisa duhrigii saddexaad waay duhrigaa marku ka go-o laxdada ay dhiigga xaydka saddexaad aragto naagtaas waa la guursan karaa waan loo tegi karin maaha haddaan ku xisaabno aqraa'da haddaan duhri ka dhigno haddii xayd laga dhigana maxay noqonaya marka haweenta iyadoo daahira la furay xaydka koowaad ayaa laga bilaaba laga tirinaa daahir bay gashay xaydkii labaad daahir bay gashay xaydkii saddexaad waa inuu go-aa ayb marka culimada marka qarcigaasi xayd miya mase duhri khilaaf baa ka taagan saxaabadii dhexdoodana waa isku khilaafsan yihiin luqad ahaanna labada macnaba luqadda carabiga qarci duhri duhrina waa la dhahaa xaydna waa la dhahaa meeshaas marka imaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa wuxuu ku mithaaliyaa meeshaan qofka haddii uu khilaafo nas aan laga leexan karin yani nas aan laga leexan karin marka waxay tahay naskani dalaaladiisuna waa caddahay waxa uu tusayana waa hal shay ama sunna qaa'ima oo sidaas oo kale ah oo aan ijtihaad iyo in faham la geliyo aan u baahnayn ma khilaafi karo qofka oo haddii uu khilaafo waa dembaaba laakiin aayad ama xadiid wuxuu khilaafay macaanideedu ay ka nooc uu ku jira marka ijtihaad uu geli karo aayaddii sidaas ah ama xadiidkii sidaas ah ninka hadduu khilaafo ijtihaadna uu ku khilaafo hadda markaa wuxuu khilaafayo waa ijtihaadkii culummada iskhilaafayo ijtihaadkaas culimado iskhilaafaya marka qofka in lagu ceebeeyana ma aha in lagu durana ma aha qofku markaas yacnii ku imaan mayso marka wixii un xaqa u dhow baa la aadayaa maahne tacniif iyo isceebeyn iyo maleh ayb leanna aayadaha qur-aanka axkaamta qaarkood waa iska waadix layskumana khilaafin amase dalaaladooda iska waadixa midaasoo kale in la khilaafaa waa qalad laakiin wixii ijtihaad ku suuragala sida tan oo kale qarcigu duhri miyaa xayd miyaa oo kale qof in lagu tacniifiyaa ma aha wabihi qaala akhbarana rabiicu bnu sulaymaan bni dawuud bni ibrahim wahuwa aljiziyu qala xadaanaa isxaaqu wahuwa bnu bakr bni mudar qala xadaanii abi can yaziid bni cabdillaahi wahuwa bnu usaamata bni lhaad can abi bakrin whuwa bnu mxamed bni cmr bni xasmi can camrata can caaishata waa soo marnay sanadkan qaalat ina uma xabibata binta jaxshin umu xabiiba binti jaxsh alatii kanat taxta cabdiraxmaan bni cawf oo cabdiraxmaan uu qabay wa anaha stuxiidad waa la dhiig shubay iyado markaa dhiig shuban baa ku dhacay laa tadhuru ma daahiroobaynin fadukira sha'nuha lirasuuli اlahi sal l slam a loo sheegay qaala laysat biاlxaydati xayd ma ahan taas walaakinahaa rakdatun min alraximi waa haraati shaydaanka ama qunjin shaydaanku u yani yani xaggiisa ka ahaatay min alraximi oo raximka ka imaanaysa ta'tii min alraxim yani shaydaankii baa markaa haweentii jug siinayo ama jiraha ku imaanaysa raximkii baa marka dhiiggii markaa soo daadinaya dabcan haweenta dowradan oo oo bishii ah mar imaanayso waa dabcan hormoonaad isdhaafdhaafayo waaye oo midba mid uu carinaayo mid kale mid kale uu daminaayo marka dambe marka haddii ukuntii marka haddii talqiix iyo waxba aynan diyaar u noqonin riximkii bay dabcan ku jirtaa dhiiggii baa markaa guntan maayo dhiiggii marka waa soo baxaya asoo faasid ah ayuu markaa yacni wuxuu ka imaanayaa xagga hore marka wuxuu le laakiin kan istixaadadu kaas waa ka bedelanyaha waa cudur oo xidid iyo wax markaa yani furmayna litandur ha fiiriso ha joogto litandur ha sugto qadra qur'ihaa xaydkeeda qadarkiisii allatii kaanat taxiidu lahaa ay xaydi jirtay marka qadra qur'ihaa hadda muxuu u wadaa waa xaydki qur'iga hadda xayd ou noqday faltatruki salaata ha ka tagto uma tandur ha sugto maa bacda dalika intaa wixii ka dambeeya faltaqtasil ha qubaysato cinda kuli salaa wabihi qaala akhbaranaa abu muusa qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi wahuwa sufyaanku waa ibnu cuyayna can camrata can caaishata ana bnata jaxshin kanat tustaxaadu sabca siniin toddoba sanaa la dhiig shubayo fasaalat الnabiya sal ا l slama nabigay su-aashay faqaala laysat biاlxaydati ma aha inamaa huwa cirqun waa xidid furmay faamarahaa an tatruka salaata wuxuu amray salaada inay ka tagto qadra aqraa'ihaa maalmihii xaydkeedu joogi jiray waxaydatihaa qadra aqraa'ihaa waxaydatihaa cadafkan marka muxuu noqonayaa cadfu tafsiir waa cadfu tafsiir waa shaygii oo shaygii isaga lamidkaa lagu cadfay ayb min baabi marka waxaa weeyaan oo alfaytuhaa maxay ahayd kadiban wamaynan kadiban wamaynan kadiban wamaynan waa isku macno kadibanna waa kadi maynanna waa kadiban tila cadafkaas marka waa cadfu tafsiir leanna waxaa tusayo fa amarahaa an tatruka salaata mar haddii salaad laga tegaayo qadra aqraa'ihaa qar'igaasi xayd ou noqonayo ilaa xaydkaa salaada looga dhex tagaayo waxaydatihaa ee xaydkeeda wataktasila waa qubaysanaysaa marku dhammaado watusalii waa tukanaysaa fakanat taqtasilu cinda kuli salaa qaala wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu xamaad qaala akhbaranaa leythu can yaziid bni abi xabiib can bukayr bni cabdillaahi wahuwa alashaj can ilmundiri bni lmugiira xadiidkan waa soo marnay ninkan muxuu aha mundir mundir ibnu lmugiira waraa ku jiray waana khilaafay jumhuurka naam soo sheegi hadda halkanna waa ku sheega halkaasna waa ku sheegnay ayb can ilmundir bni lmugiira can curwata isaga jahaalaa ku jirtay majhuul buu ahaa can curwata ana faatimata binta abi xubaysh xadadathu anahaa atat rasuula اllahi sal l slam ay u timid fashakat ilayhi waa u cabatay addama dhiiggii bay uga cabatay faqaala laha rasuulu llahi sal l slama inamaa daliki cirqun fandurii sug idaa ataaki qur-uki xaydkaaga hadduu yimaado falaa tusallii ha tukanin waidaa mara qur-uki xaydkaagu hadduu tagana faltadaharii dahaaro qaado uma sallii tuko maa bayna alqur'i ila alqur'i inta udhexayso xaydka ilaa xaydka kale labada xayd inta udhexayso tuko yacnii axaadiidtan faraha badan waa waxa keenaya mararka qaar culimada qaar inay rajaxaan sida ibnulqayim oo kale wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu qar'iga in laga wado xayd leanna wuxuu leeya lisaanu sharci qar'igu kuma imaanin ilaa wuxuu ugu yimid xayd buu leeyahay ibnulqayim saasuu dhahaa laakiin shaafici oo kale isagu wuxuu xujaysanayaa alaaata quruu inta lafteeda lianna haddaad u fiirsato cadadkay macduudka isku fiiriso alaaata cadadkii waxaa la geliyey taa u ta'niid macduudku muxuu noqonaa haddii taa u ta'niid la geliyey halaatha iyo tiscana oo u dhexeeyo saddex ilaa sagaal inta udhexayso calaa gayri alqiyaas wa ayuu ahaan jiray haddii marka ta'dan la geliyo macduudku marka waa inuu noqdo macduudkiina uu sheegan yahay macduudku macnaheedu waa mudakar marka haddii ta la geliyey macduudku waa mudakar cagsi waa ilaan mudakarku marka xaydka iyo duhriga duhriga mudakar ah buu leeyahay xaydku waa muanah asaga macno ahaan saa darteed haddii xayd laga wado waxaa la dhihi lahaa buu leeyay halaatha quruu'inaa la dhihi lahaa laakiin halaatha ta quruu'in haddii la yidhi ee ta la geliyey macduudka mudakar ah mudakarkaasina marka waa duhrigaasuu ku imaana meelahaas uma slii maa bayna alqur'i ila alqur'i qaala abu cabdiraxmaan qad rawaahaa marka lafdiga muhiimku waxaa weeyaan un ereygan qar'igu waa mushtarak mar hadduu mushtarak noqdo hal macno oo keliya un markaa in lagu xambaarka kale waa baatil la yidhaha nooc taxakumaa ku jira oo hadda aan daliil kala saaraana aan markaas uunan muuqanaynin wa qaraa-in iyo wa lala fiirfiirsho saas oo kale ay noqona qaala abu cabdiraxmaan qad rawaa hada alxadiida waxaa wariyey hishaam bnu curwata can curwata walam yadkur fiihi ma sheegin maa dakara almundir wixii uu mundir sheegay oo uma sallii maa bayna alqur'i ila alqur'i iyo ma sheegin wabihi qaala waana soo marnay hadalkan laftiisa wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qal أخbarnaa cabdة whuwa بن سulayman ayb wوakiiع وأbu mعaawiyaةa qaluu xadaثna هisham بن curwaةa عan أbيه عan caaئiشhaةa qaalat jaaءat faaطimaة bint abi xubaysh ilى rasuuli الlahi sal ly slm faqaalat ini imraأaة اstaxaadu falaa aطhuru afaadacu الصalaaة salaada ma ka tagaa qaala laa maya buu yidhi inamaa dalika cirq walaysat bاlxaydaةi faإida aqbalat اlxaydaة fadaci الصalaaةa waإida adbarat faغsilii canki اdama wasalii intaas waa hishaam intuu yidhi marka inta dambe waayo waxaa mundir ibnu lmugiira uunan sheegin ee uu sheegay hishaamna uusa sheegin waxaa kaloo uga duwan yahay hishaam bnu curwa can abiihi can caa-ishata riwaayada mundirna maxay leedahay can curwata ana faatimata binta abi xubaysh xadaathu oo isaga wuxuu ka dhigay musnadu faatima hishaamna wuxuu ka dhigay musnadu caa-isha jamcu lmustaxaada waida adbarat faqsilii canki dama wasalii jamcu lmustaxaadati haweeneyda mustaxaadada inay jamciso beyna salaatayni labada salaadood wa qusluhaa iyo qubayskeeda idaa jamacat hadday jamciso salaadihii jamacan maxaan kusoo sheegnay jamac suuri a buu ahaa nacam xagga suuradou jamc ka yahay ee xagga sidii musaafirka oo kale ma aha wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu salaada duhurkana aakhirkay geynaysaa casirkana awalkay kasoo tukanay qofkii fiiriyo wuxuu u malaynayaa inay salaada jamcisay xaqiiqaduna salaad walbaa waqtigeeda lagu tukaday wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa muxamedun wahuwa bnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucbatu can cabdiraxmaan bni اlqasim can abihi can caaishata ana imra'ata mustaxaadaة calaa cahdi الnabiyi sal l slam haweeney waqtigii nebiga la dhiig shubi jiray qiila lahaa waxaa lagu yidhi inahu cirqun caanidun waa xidid yacni markaa madax madax taagay yani macnaha xidid furmay oo aada dhiiggiisa u shubmaayo waay wa umirad waxaa la amray an tu-ahira duhra inay dib u dhigto duhurka dib markay u dhigayso macnuhu awalul waqtigay dib uga dhigeen aakhirka waqtigiisay geynaysaa watucajila alcasra casarkana ay soo dedejiso say usoo dedejina isagana awalka ayay keenaysaa wataqtasila lahumaa quslan waaxidan hal qubays ay u qubaysato ayaa la amray watu-ahira almaqriba inay dib u dhigto watucajila alcishaaa wataqtasila lahumaa quslan waaxidan ay u qubaysato wataqtasila lisalaati subxi quslan waaxidan waa khiyaar waayo marka hadday khiyaar waayo hadday rabto saa waa yeeli karta hadday rabtana salaad walbay u weysa qaadanay qubaysyadanna waa iska dhaafaysa wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can sufyaana can cabdiraxmaan bni اlqasim can اlqasim can zaynaba binti jaxshin qaala qaalat linabiyi sal l slama nabiga waxay ku tiri inahaa mustaxaadatun iyadu inay mustaxaado tahay u sheegtay faqaala tajlisu ayaama aqraa'iha way fariisanaysaa ama litajlis ha fariisataa laga wadaa macno ahaan ayaama aqraa'ihaa xaydkeeda maalmihiisa uma taqhtasilu waa qubaysanaysaa wa tu-ahiru duhra duhurkay dib u dhigaysaa watucajilu lcasra casarkay soo dedejinaysaa watakhtasilu watusallii waa qubaysanay oo tukani wa tu-ahiru lmaqriba ayay dib u dhigaysaa watucajilu lcishaaa watakhtasilu waa qubaysanaysaa watusaliihimaa jamiican waa tukanay labadooda watakhtasilu lilfajri salaada subaxna waa u qubaysanaysaa baabu lfarqi bayna dami alxaydi waalistixaadati farqiga u dhexeeya dhiigga xaydka iyo istixaadada maxaa farqiga u dhexeeya wuxuu rabaa marka baabkani waa baabkii tamyiizka caadada waa kasoo hadlay tamyiizkiibuu keenaa adiladiisa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa bnu abi cadiy can moxamed bni camrin wahuwa bnu calqamata bni waqaas can ibni shihaab can curwata bni zubayr can faatimata binti abi xubayshin anaha kaanat tustaxaadu faqaala laha rasuulu llahi sal l slama ina dama alxaydi dhiigga xaydka fainahu aswadu yucrafu waa madow yahay waana la yaqaanaayo naagaha way yaqaanaan faamsikii cani salaati salaada ka joog hadduu kaas joogo shardi laakiin maalin iyo habeen waa inuunan ka yaraanin shan iyo toban maalmoodna uunan ka badanin waidaa kaana alaakharu ka kale hadduu yahay fatawada io weyse qaado un yani midka kale fatawada iyo weysada waa jebinaa dabcan waa xadad laakiin isaga salaad kuu diidi maayo ninkeeda ma u tegi karaa marka haa ibnu cabaas wuxuu yidhi yaqshaaha zawjuha ninkeeda waa u tegayaa mar haddii salaadiiba loo ogolaaday dhiigga istixaadada intuu socdo waa kan xaydka ma aha qaala moxamed bnu lmuhanaa xadaanaa bnu abi cadiy hada min kitaabihi kan ayuu wuxuu noogaga sheegay kitaabkiisa xifdigiina ah waa kan xifdigiisa wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn اlmusanى qaala xadaanaa bnu abi cadiy min xifdihi bal fiiri culamaa اlxadiid diqada ku jirto diqadooda arag yacni wixii uu xifdi ugu sheegay gooniyu u sheegayaa wixii kale kitaab uu ugu sheegayna gooni si loo ogaado markaade khilaafka u dhexeeyo qala xadaanaa mxamed bnu camri can bni shihaabi can curwata can caaishata farqiga marka waa maxay labada udhexeeya kitaabka iyo xifdiga kitaabkiisii wuxuu ka dhigay musnadu faatima binti abi xubeysh kanna musnadu caaisha u xifdigii ka dhigay labada inuu ka maqlayna waa jirtaa baan dhahnay sooma suuragal waa labadaba in laga maqlay ana faaطimaةa bint abi xubeysh kanat tustaxaadu faqala rasuulu اlahi sal slam ina dama اlxaydi damu aswadu yucraf faida kana daliki faamsikii can الsalaati waida kana alakharu fatawadaii wasalii qala abu cabdالraxman imam الnasaئi wuxuu yihi qad rawaa hada اlxadiiثa xadiidkan waxaa wariyey gayru waaxidi falam yadkur axadu minhm qof iyaga ka mida xufaada ma sheegin ma dakara bnu abi cadiy waxa ibnu abi cadiy ou sheegay laba su-aalaan marka meeshaan idinka weydiina waxa ibnu abi cadiy ou sheegay oo keyrkiis sheegin waa maxayna haye maxamed haye haye sidaanaan usoo marnay xataa hadalkaanu nasaa-i sheegay haye ina dama alxaydi damun aswadu yucraf waaye maynan sheegin ayaga haye maxay sheegeen dadka kale marka maxay sheegeen dadka kale xadiidkii aan soo marnay sheegeen idaa aqbalat alxaydatu fadaci salaata waidaa adbarat fasilii fakhtasilii waqsilii canki dama kay sheegeen kaas maxaa farqigo labada udhexeeya marka labada dabcan farqi waa udhexeeyaa ee xadiidkan wuxuu daliil u noqonayaa naagtu markay dhiigga kala sooci labada nooc ee dhiigga markay kala sooci karto ina dama alxaydi damun aswadu yucrafaa layidhi kaas kale laftiisa waa tusaa idaa aqbalat alxaydatu waidaa adbarad maxaa lagu kasaa xaydka inay inuu xaydku dhammaaday iyo inuunan dhammaanin isaga laftiisa de dhiiggii baa la yaqaanaa wa ile faidaa aqbalat alxaydatu hadda caado oo waqti ma ku yaallo ma sheegayo inkastoo ixtimaali karo su-aasha labaad waxay tahay marka ayb meeshaas waaye marka meesha uu iska khilaafay ta kale waa soo socotaa ayb wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy can xamaadi can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat istuxiidat faatimatu bintu abi xubeysh fasa'lat الnabiya sal ly slama faqaalat ya rasuula allah inii ustaxaadu falaa aطhur afa adacu الsalaa qaala rasulu lahi sal l slam inama dalika cirqu walaysat biاlxaydati waa kan marka tan ay xufaadu badanaa wariyeen faidaa aqbalat alxaydatu fadaci salaata faida adbarat faغsilii canki dama watawadaii wayse qaado fainamaa dalika cirqu walaysat biاlxaydati qiila lahu falguslu waxaa la yihi qubayska ka waran qaala wuxuu yihi wadaka laa yashuku fiihi axadu curwa marka wuxuu yidhi kaas cidma ku shakin mayso qubayska lagu shakin maayo maaa muxuu ka wadaa yacni markay xaydka uu ka go-o inay qubaysanayso war male kaas oo xaydku waa laga qubaystaa qaala abu cabdiraxmaan su-aasha kale waa tan qad rawaa hada alxadiida gayru waaxidi can hishaam bni curwata walam yadkur fiihi watawada'i gayru xamaadin xamaad cid aan ahayn ma sheegin watawada-iyada aye maxaan ka sheegnay hadalkan saddexaa sheegtay maxaa ka mid ahay xamaad bnu salama xamaad bnu zayd waaba haynaa waa kana ha camr bni calqama saddex ayaa labaa marka ayaa labaa mutaabaceysay ibn calqama maa nin kale u ahaa ya labaa mutaabacaysa isaga oo xamaad bnu salama uu ka mid yahay saa darteed marka watawada-iidan saxiix waaye marka maahan inuu xamaad la gooni noqday keliya musnadu saraaj iyo meelahaasaa lagu wariyey ibnu xajar waa tii usaa sheega wa bihi qaala aqbaranaa suwaydu marka weysaqaadka salaad walba waa laga rabaa maxaa yeelay waxaan ka socdo waa wax ka imaanayo horay iyo ama gadaal muctaadna ah ee dabcan wixii horay gadaal ka imaado weyse waa jebi jireen marka weysada mar walba waa laga rabaa bukhaarina waa wariyey riwaayada watawada-i likulli salaatin middaan xamaad bukhaari wuu wariyey fii saxiixihi wbihi qala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qala akhbaranaa cabdullaahi wbnu lmubaarak can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata ana faatimata binti abi xubaysh atat rasuula اllahi sal ly slm faqaalat ya rasuula allah inii ustaxaadu falaa aطhuru faqala rasuulu lahi sal ly slm inamaa daliki cirqu walaysat bilxaydati maa faida aqbalat alxaydatu faamsikii can salaati waida adbarat faغsilii canki dama wasalii ibnu lmubaarak hadda ma sheega watawada'i malkitaabku ma la fiirinaysaan meel aan soconay iyo meel kale war ma uhaysaan mian war waa uhaysaan waxaan ku dhex jirna waxay tahay watawada-i likulli salaatintan xamaad riwaayadiisoo hormariyey isaga xamaad waa sheegay hayruhu ma sheegin buu yihi heyrkii uu sheegay marka hadda yaa waay heyrkaas marka yah ibnulmubaarak waa kan leanna hishaama meesha sheekh ka ah ibnulmubaarak marka riwaayadiisii waatan watawada-i ma laha wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat qaalat faatimatu bintu abi xubaysh lirasuuli اllahi sal ly slama laa aطhuru afa adacu الsalaa faqala rasulu اlahi sal ly slam inama dalika cirqu walaysat biاlxaydati faida aqbalat اlxaydaةu fadaci الsalaaةa faida dahaba qadruha faqsilii canki dama wasalii tukun hay tanna yaa waayo iyadana waa maalik waayo ma sheegin isagana wa bihi qaala akhbaranaa abulashcab wa huwa axmed bnu lmiqdaam albasriyu saduuqu saaxibu xadiid qaala xadaanaa khalid bnu اlxaariث qaala samictu hishaama yuxadiثu can abihi can caaishata ana binta abi xubayshin qaalat ya rasuula allah inii laa aطhuru afa atruku salaata maka tegayaa qaala laa inamaa huwa cirqun qaala khaalidun wafiima qara'tu calayhi hishaam waxaan ku aqriyey marka midna waa samaaco uga maqlay midna isagaa ku dul aqriyay waa soo marnay lafteeda midaan walaysat bilxaydati ayuu yihi laa inamaa huwa cirqun samaaci wuxuu qiraa'o ahaan marka ugaga maqlay oo isaga ku dul aqriyay walaysat biاlxaydati faida aqbalat اlxaydatu fadaci salaata waida adbarat faqsilii canki dama uma salii halkaana tawada-i lama sheegin yaa waayo halkan riwaayadan yaa leh khaalid ibnu اlxaari hadda ma yaqaan haynaa marka khaalid ibnu اlxaari malik ibnu lmubaarak ma sheegin saddexdaas uu keenay xamaadna isagu marka watawada-i buu sheegay marka wuxuu rabaa marka nasaa-i watawada-i shuduud waaye inuu yidhaha marka watawada-i likulli salaatin shaad waaye maadaama aynan hishaam xertiisa ardaydiisa saddex ka midoo waaweyn weliba aynan sheegin rag waaweyn ay ku jiraan ibnulmubaarak iyo maalig oo kale aynan sheegin isagana uu sheegay waa musalaxii mithaalkiisa kitaabka marka yacni musalax ahaanna marka waa u wadaa adiga haddaad uhaysato xadiid laysaga soo celceliyay inay tahay saas ma aha waa soo marnay waxyaabahan oo dhan laakiin riwaayaadkan dambe oo dhan wuxuu u keenayo middan maalig iyo middan ibnulmubaarak iyo middan kale khaalid ibnulxaarif inuu ku daliilo uga dhigaa warkiisan qad rawaa hada alxadiid hayru waaxidin can hishaam bn curwata walam yadkur fiihi watawada-i hayru xamaadin taasuu rabaa inuu daliil uga dhigan soo ma fahmaysaan marka kitaabka sanaacada xadiidka iyo sanaacada fiqhiga labada inay isku socoto waa waa daruuri hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed